Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadantinimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadda gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir/baan una dhiganta 17,850 MHz saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay 3-4 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka ee radioergo.org.
kulanti wacan dhegaystiyaal maanta arbacada waa saddex iyo labaatanka bisha janaayo sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan kusoo qaadanayna ayay ka mid yihiin dhul daaqsin dooxooyin ah oo ku yaala duleedka garoowe oo xaalufay waxaan kaloo idiin haynaa degmada qansax dheere oo xarumo caafimaad oo laga hirgeliyey ay wax ka qabteen heerkii nafaqa darrida ee ka jiray degmadaas waxaa magaalada muqdisho shalay lagu soo gebagabeeyey shir ku aadan dalqaadka loola tacaalayo in ka badan afar boqol oo kun oo barakacayaal magaalada muqdisho degan iyo mustaqbalkoodu waxa uu noqonayo anagoo waraysi idinka hayna madaxa hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee gobolka banaadir sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkeenii beeraha wararkii qiimaha xoolaha ayaad sidoo kale maqli doontaan aanse ka horreyna warkeenii oo uu maanta inoo akhriyo maxamed xaashi tawakal
xafiiska xiriiryaha arrimaha gargaarka qaramada midoobay ee ooja ayaa sheegay in hal milyan oo caruur soomaali ah ay haysato nafaqa darro roobabkii beesoo baaqday oo intiisa badan aanan wadanka ka deyin ayaa keentay in qoysaska ku tiirsanaa nacsiga xoolaha iyo shacabkuba aysan helin cunno ooja waxay sheegtay in gobolada bartamahan iyo puntlandba ay yihiin meesha ugu badan ee roobabkii daydka aysan ka de'in xaalad abaarna ay ka jirtay tan iyo bilowgii sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka qaramada midoobey ayaa sheegtay in tan iyo bishii nofembar ee sanadkii tegay ay siddeetan kun oo qof ka barakaceen gobolka waqooyi bari dalka nigeria ku yaala ee borno taasoo ka dhigaysa in dadka gobolkaas colaadaha uga barakacayn ay gaarayaan hal sideed milyan oo qof dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda nigeria iyo kooxda boko xaram ayaa ka socda waqooyiga dalka nigeria qaramada midoobey waxa ay sheegtay in deegaanada ay dadkan u barakaceen aysan ka howlgelin hay-adaha samafalka oo ay tahay deegaano aan la gaari karin sidaa daraadeedna ay xaalada adag ku jiraan dadka barakacay hay-adda qaxootiga unhcr waxa ay sheegtay in lix kun oo qof ay galeen wadamada ku yaala harada jaad labadii bilood ee lasoo dhaafay kuwaas oo kasoo cararay rabshadaha ka taagan waqooyiga nigeria hay-adda dhaqanka sayniska iyo waxbarashada qaramada midoobey ee unesco ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in saddexdii wiil ama gabar ee arday ah uu mid ka mid ah waxbarashada uu laba goor ka tago dhibaato kasoo gaarta goobaha waxbarashada darteed tacadiyada ayaa inta badan ka dhacaan qaaradaha dunida waxayse warbixintu sheegtay inay ugu badan yihiin dalalka waqooyiga ameerika iyo yurub gabdhaha aan qaangaarka ahayn ayaa warbixintu ay sheegtay in lagu riixayn ay ka qayb galaan galmo warbixintu waxay xusay in kooxa isku xiran ay wiilasha iskuullada dhigta sabaqa ugu dhigaan inay gabdhaha dhibaatooyin u geystaan waxaa warbixintu ay ku baaqday oo dhinacyada kala duwan ku boorisay in la qaado tallaabooyin dheeraada oo lagaga hortagayo in caruurta aan qaangaarka ahayn ay iskuullada ka tagaan dhegeystayaal warkii intaasay ku dhagaacidii warkayga u sheegay waxa ay dib uga dhegeysan karaan buggaan internetkeenahay radio ergabad o r g aan dibida kugu celiya maxamed xasan iyo qeybaha kale idaacadda
waa tahay dhegeystayaal halka nagaa socotaan waa raadiyaha ergo waxaa shalay muqdisho lagu qabtay shir looga hadlayey bal sida loo wajahayo xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada muqdisho haddaba hodan cali waa guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga una qaabilsan gobolka banaadir wariyaheena cali muumin aadan ayaana wuxuu ka waraystay bal shirkaasi wuxuu ku saabsanaa iyo dadkan faraha badan ee ku barakacsan muqdisho waxa xaalkooda laga yeelayo waxaan uu marka hore weydiiyey bal inuu jiro qorshe cad oo wakti leh oo dadkan dibudejin loogu samaynayo sanadka labada kun labaatan laban labada aan rajeynayno in magaaladan ay ka dhamaato arrimaha barakaca la dhahaayo oo loo helo dadkan halwaaro nolosha wanaagsan noloshaday ku jiraan kuwii doonaya inay noqdaan lagu celiyo meelahay kasoo qaxeen kasoo barakaceen kuwii magaalada doonaya inay deganaadaan si maamuusle si oo bani-aadamnimada ku jirto inay ugu uga mid noqdaan
sidee u qorshayseen in dadkan barakacnimada looga saaro hadda maanta waxaan soo dejinay siyaasadii iyo oo lagu wajihi lahaa arrintaanaydi qorshaheedii sidee waxaanay siisan koobaad sanadka labaad sanad saddexaad afaraad sidee loo qaban lahaa waa mid hadda aan ka shaqaynayno waxaa loo istaabishgareeyay unid oo la dhahaayo durba solutions unid oo ah xafiiska halka waara arrimaha barakacayaasha iyo dadka qaxootiga soo laabanayo sidee loogu helaa degaan saxa nolol sax ah caafimaad waxbarasho kuwii rabaanna degaankan inay aadaan sidee loogala shaqeyn lahaa maamulada kale in degaankaasas ay ku laabtaan
waxaa jira dhibaatooyin barakaca haysa oo ah in markasta goobaha ay degsan yihiin laga saaro iyana maxaa qorsheeda isaga ah marka arrintaas waa arrin oo taagnaa mar kastana soo noqnoqdo luu leeyahay sanad kastaba way sii darsanaysaa waana la socnaa waa arrimo oo xuquuqda bani-aadamnimada kasoo horjeeda waxaanu ka shaqaynaynaa ayadana siyaasad u gooni ah oo dadkaani sidee protectionkooda iyo amnigooda la ilaalin lahaa maalin kastaba barkac si uusan ku dhicin waxaa jira hadda gobolka in uu furo xafiis ka shaqaynayo arrimahaasi oo khibradii loo baah loo baahnaa u leh arrintaasna naga xigsan karo waxaan rajeynaynaa sanadkan haddii ilaah yidhaahdo percentageska la dhahayo sanadkii hore intaas qofaa la barakeeyo inaan nisno arrintaasna aan rabno dadka magaalada muqdisho degan inay nagala shaqeeyaan waxaa muhiim ah in la fahmo dadkan waa dad soomaaliyeed oo walaalaheen ah waxaa islaamnimada ay nafaraysaa wadannimada waxay nafaraysaa dadka in loo naxariisto qof kastaba deegaanka iyo dhulka uu leeyahay waa sax isaga qaqile laakiin waxaa jira qofka xataa haddii uu haysto ama uu degan yahay meel adiga aad xaq u leedahay nidaamaa jiro nidaam beeliyo nidaam islaamiya jiro in halkaasi xumaatada oo marka dadka la barakicina inuu yaraado oona loo tiro dadka walaalaheena oo masaakiinta meesha degan tira ma haysaan marka inta qoyska ee sanadkii lasoo dhaafay la barakiciyo tusaale ama wax cabira cabirkaan hayno waa cabir cabiraadka ka socdo internationalka iyadaha samafalka bixiyo waa la socota awoodda gobolka hadii uu leeyahay ma baxsana oo tiradaasaysi gacanta kuma keeni karo xafiiskan ku sheegayana waxaa loo asaasay inuu sanadka dambe oo kale annaga tiro aan leenahay oo kale inaan heli karno tirada hadda ay masiyeen insaanka kumniisiga waxaa lagu leeyahay laba boqoloo kun iyo ka badan aa sanadkan wadanka inkaasoo qabsada barakac ku dhacday badankoodna barakaca oo xooga leh wuxuu ka dhacaa magaalada muqdisho marka waxaan rajeynaynaa insha allah sanadkan oo labada kun iyo sagaal iyo tobanka in arrintaasaysi aan ka geysano kaalin weyn sidii loo naqasi lahaa ama looga wajahagi lahaa looga hortegi lahaa ayada dhammaanteed
maxaad ka ogtihiin marka dhibaatooyinka haysta barakacyaasha gobolka banaadir ahaan iyo xaafiiskanta
walaaka aadan uga uga warhaynaa oo dhibaatada waa ujeednaa qof ay ka qarsan tahana ma jirto in baahiyo aad ay jiraan dadka soo barakacay toban sano toban shan sano labaatan sano ay joogaan oo ilaa maanta aanan haysan hoy sax ah iyo nolol sax ah baahida qof kasta soomaaliya oo gobolkan degan wuu arki karaa meel kasta jooga barakacayaasha hadda waxaa nagu dhaliyey in saan xoogga loo saaro waa sida aan ula socno baahiyaha ka jiro degmooyinka kulligood oo dadkaan ay ku barakacsan yihiin marka waxaan rajeynaynaa focuska isagoo la saaro ahmiyaddan isagoo la saaro in shacabka oo magaalada muqdisho degan shacabka soomaaliyeed dhammaantood dowladda federaalka international communitiga la dar istaago dadkan si xalwaar loogu helo aan ka shaqaynayna hadda kuwa muqdisho oo keliya ayuu qorshahani ku wajahan yahay mise waxaa jira iyaguna kuwa gobolada inaad xal u haysaan ama qorshe wala horta anaga shaqadan waxay u kooban tahay gobolka banaadir waxaan nahay maalinka gobolka banaadir haddii la fiiriyo waxa socdo ee, qorshe qaran oo looga shaqeynayo ee, barakacayaasha iyo dadka qaxootiga soo laabanayo iyo kuwa qaxootiga lagu soo qaxay dad kala jiro oo wadamada kale ka imaadeen oo hadda soomaaliya ka dhiganayo ee, hoy ee, sidee ayagana loogu heli lahaa qorshe qaran Ee, national ee, IDP policy waxa la dhahaya aa laga shaqeynaya Ee, ee, siyaasadda maanta annaga aan soo bandhignay waxay hoos imaaneysaa ee, siyaasadaas qaran Ee, waxaan rajeyneynaa in ee, wada shaqeyn oo ee, ee, ee, close in aan la yeelano ee, wasaaradaha oo arrimahan isku ee, shaqada leh Ee, haddana aan la shaqeyneynaa dowlad dhexdinaha qorshaha gobolka iyo qorshaha qaranka sidee la isku waafajin lahaa sidee ay nooga caawini lahaayeen qorshooyinkan aan soo bandhigeyno een, ah, fulinkooda marka gobolka keliya ma fulin karo een, ah, baxyaan Een, een, ma adarif gareyn karo baahida baahiyaha hadda jiro Een, ah, waxaana loo baahan yahay in een, ah, dowladda federaalka een, ah, dowladda hoose ee, iyo hay-adaha caalamiga in aan xiriir een, iyo coordination fiican aan yeelano markii waa ogtihiin wada gobolkan iyo wadankaba humanitarian een, een, wax ku saabsan ah sanad kasta la dhiibaa sala u dambeysay waxaa lasoo bandhigay boq- hal bilyan oo dollar in looga baahan yahay humanitarianka haddii aad fiirisana wadankii dee qof xagii aada marka wixii gaajada iyo baahida iyo een, calalxumada weli way taallaa marka waxaan u baahan nahay inaan ka socono maalin kasta suuqsasha iyo humanitarian waxaa loo baahan yahay gobol ahaan een, ah, dowladda een, een, een, een, dhexe een, international community in la dhaho waxaan soconayaane sideen u helnaa wax xanta asalsan oo xal waare ah farinteeda eh, farintaada ugu dambeysa marka xafiiskan iyo gobolka banaadir uu dhiibayo ee ku aadan xali helidda barakacayaasha iyona maxay tahay waxaan rajeyneynaa inaan ka een, ka gudubno crisis maalin kasta lagu jiro dhibaatooyinka lagu jiro maalin kasta aan u keenno qorshe dadkeena badbaadiyo waxaan waa badbaadis een, badbaadis dhibaatooyinka hadda taagan ma ahan dad hadda maanta soo qaxa keliya way gaareen maanta dadka soo qaxa ee dhibaatooyinka een, een, een, amiin darrada iyo iyo iyo gaajooyinka keenayaan laakiin boqolkiiba siddeetan waa dad meeshaan deganaa sanadood ilaa iyo maxaa la dhahaaye een, een, toban sano labaatan sano aynan tahay falsan ilaa hadda maanta inaan loo helin een, qorshe waxaan rajeynayna xafiiskan oo loo abuuray axmiyadda inuu ka shaqeeyo in aan soo saarno qorshihii looga bixi lahaa dhibaatooyinkan walaalahan haysto haddii ilaah yiraahdo
taasi waxay ahayd hodan cali oo ah guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee gobolka banaadir
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko qofka aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho inuu maxaata jiif badan iyo waxaas ay yeesho in afka uu gediito in maxaata ay kasoo baxaan ay afka gudihiisa dhibacdhibac cadcad ah kadibna cunuga korkiisa dhan inay kasoo baxaan sharura aada u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahayta kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa iyo afar maalmood shan maalmood jirkiisa ka- kadibna baaba'a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gadiidka conjunctivitis waxa la dhaho oo ah indhaha oo gadiid noqda marmada isku dhaga siis yeesha oo gadiid noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha qandhada badan afka oo gadiidka iyo shuruuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadayo marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeyahay cunugu wuxuu noqonaa cunug aada tacbaan ah indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jebiyo cunug maadaama qandhadaas tirada badan ilaahay waxay u keenaysaa inay wax qaado waa inay gariir u keento marka in qandhada laga jebiyo ah in biyo badan madaxa waxaata maro loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabto in aan la siinin asbiriin iyo waxaas oo laakiin baaristamool waa la sii karaa baa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ah la siiyo qofkii ee uu habee gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laas waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna maxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruur caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida influenzada kale isbitaalada kale meesha rabtaa noqoto in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynayna in nin cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusan ilgaas sadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga talaalo sadeeca wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusan sadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahanaha inaan caruurteena soomaaliyeed dhan la talaalo hal cunug hadii la talaalo cunug kale uusa talaalin waxaa matala si cudurka looga hortago in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba sideetan in la talaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaaya wadanka soomaaliya
waa tahay dhegeystayaal halka nagaa socotaan waa raadiyaha ergo dhinacaasi garowe haddaan aadnana dooxooyinka habboonaa daaqsinka xoolo dhaqataduna ay ku samaka bixi jireen xilliyadan jiilaalka ayaa noqday kuwa xaalufay waryaheena cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaana warbixintan magaalada garowe inooga soo diray dooxooyin caan ku ahaa daaqsinka xoolaha xilliyada jiilaalka ee wakhtigan oo kale laguna baxsan jiray ayaa noqday kuwa xaalufay xoolo dhaqatada ayaa sheegay in cagta gaadiidka ciidda iyo dhagaxa gura oo ku badatay dooxooyinkaas ay keentay in xilligii roobkii guga ee labada kun iyo sideed iyo tobankii da-ay ay biyihii ku sameeyeen boholo biyaha ku daraya toga kale taasoo keentay in dibicda roobka ah aysan ciidda hoos u gelin taasina waxay sababtay in duldaaqsimeedkaasi uusan wax daaq ah kasoo bixin dooxooyinkaas oo kale ah balley cuun jidnugul ilmo adeer sabaable cadadheero iyo janteella ayaa ku yaala duleedka garowe axmed xirsi geelle oo afartan iyo shan jir ah waxa uu ka mid yahay xoolodhaqatada degan dooxada balley oo labaatan kilomitir dhinaca waqooyi bari ka jirta garowe dooxadani waa meelaha ugu daran ee noqday boholaha wuxuu reediyo wargo u sheegay in xoolaha duldaaqsinkii hadda aysan wax daaqa ka helin taasoo ku khasabtay inuu xoolihiisa u hayaamiyo meeshii kale ee uu daaq uga helayo axmed oo ka tirsan iskaasato xoololey ah oo ku dhaqan balley wuxuu sheegay in boqol iyo konton neef oo geel ah iyo dhowr tiro oo ari ah ay u hayaamiyeen guunays oo ka tirsan gobolka sool halkaas oo dayrkii roob helay wuxuu sheegay intaan xaalufku ku dhicin dooxadan in marka roob helo cawska ka baxa xooluhu ay ku baxsan jireen muddo sanad ah dooxooyinku waxay noqdeen waa tasfiyeed hadda hadda horta dooxooyinkaasi meelihii xooluhu daaqi jireen oo dhan waa waa cadad marka biyihii way siirayaan oo meelahaasay marayaan iyo ceelkii xataa xooluhu ka cabi jireen waa dowreed waxaa kale dagaagkiina dhirtii waa ka dhammaatay xoolihii waa daaq beelan iminka xoolihii nafla dhaweytood waa qabta halkaan biyaha soo maray biyihii toogaasa qaadan xoolihiina wax daaqa ma helinayo iminka xoolihii waxaa u sokaysa meesha la yidhaahdo guumay beelna waxaa u sokaysa qardhashe waa daaqlaan waxaas axmed wuxuu sheegay in ceelashii qodaalka ahaa ee deegaanku ay dowreen qaarkoodna ay biyo yareeyeen waxayna arrintaas u sababaynayaan dadka deegaanku biyihii roobka oo aan dooxada ku hakanayn wuxuu sheegay in dooxooyinka ay magaaladu ka soo dhowaatay taasna ay keentay in gaadiidka ciidda iyo dhagaxa ay ka gurtaan dariiqyaday marayaanna marka roobka dee oo ay noqdaan tugad yaryar oo biyo mareen ah waxaa sababta u weyn tahay oo sanadaadkan dambe keenay waa iskarogooyinka ciidda gura waa kutusi kalaa dhibaatada ay geysteen horena saldhigyada u geynay xafiisyada qaabilsan waa geynay kontaroolada hadda kontaroolka wey annaga noogu dhow dacwadeeda waa geynay waa hayaanay saldhigyada haddaa weydiisay waxaanu geynay sanadkan gudihiisa iyo sanadka hore intaa waa geynaa xaalufka ku yimid dooxooyinkan ayaa keenay in xoolodhaqatadii deganaa hadda ay u hayaameen guumays oo gobolka sool ah oo ka badan boqol iyo lixdan kilomitir iyo dooxooyin ku dhow magaalada qardho ee gobolka bari waxayna u raadsadeen daaq maxamed cali maxamed oo ah ku-xigeenka duqa magaalada garowe oo raadiyo ergo la hadlay ayaa sheegay in arrintan xaalufka ku dhacay dooxooyinka ay walaac ku hayso wuxuu sheegay in xoolodhaqatadu ay dhibaatada boholaha marar badan dowladda hoose kala hadleen iyaguna ay xogogaal u yihiin arrinta balse aysan hayn awood ku filan oo ay xaaladda wax kaga wada qaban karaan aad bay u siyaada siyaadadeeda waa wax aada u badan meelihii wax laga qabtay waxbaa iska bedelay haddii uu roob soo da-ana meesha waxaa ka dareemaysaa markiiba in daaqsan cusba ay kasoo baxday oo ay xoolihii dul mari karaan gaadiidkii dul mari karaan siyaabaha caddaynaya marka laga dareerayo baholowga meelaha lagu xiro dhagax ama la fidiyo oo laga shaqeeyo markiiba waxaa kasoo baxa caws
dowladda hoose imeema sheegin siyaasad iyo go'aanno hore uga degsanaa oo lagu hayo gaadiidka dooxooyinka ku dhex socda iyo baabuurta iskarogooyinka ah ee reer miyigu ay rumaysan yihiin inay ugu wacan yihiin dhibaatada maxamed yuusuf kaarsi oo toddobaatan iyo sagaal jir ah wuxuu leeyahay tiro ari ah soddon geel ah iyo labaatan lo ah wuxuu noloshiisa oo dhan ku noolaa deegaanka janteelo oo soddon kilomitir dhinaca bari ka jira garowe geela iyo lo-da oo dhammi waxaa dayrtii loo hayaamiyey togdheer wuxuu reediyo wargo u sheegay inuu dhowr jeer oo hore arkay lana shaqeeyey hay-ado deegaanka u yimid in ay wax ka qabtaan dhibaatada boholaha wax badanse isma bedelin waxaan ku talin lahaa odayaasha degaanka oo meesha dega iyo hay-ada yaan loo dhaxan anaga waxaan kusanaa meesha meesha rabtaa duwida iyo kambe iyo kambe xirida rabta labadaasaan kusayna in anaga iska dhex qabanayna siciid siidaad oo bartay culuumta horumarinta oo labada kun iyo toddobiyo tobankii soo saaray daraasad uu ka sameeyey isbeddelka deegaanka ku dhaca isagoo baarista daraasadda ku tegey lix gobol oo puntland ah oo gobolka nugaalne uu ku jiro ayaa walaac ka muujiyey sida aysan xoolo dhaqatadu isaga xisaarin ilaalinta deegaanka talooyinka faraha badan ee daraasadda aan kusoo jeediyey waxay isugu jiraan talooyin muddada dhow ah iyo kuwo muddada dheer ah kuwa muddada dhow ah waxaa ka mid ah horta in aynu inagu aynu ku tarsanno soomaali haddaynu nahay inaynu wax qabsanno hadda waxaa meesha ka maqan ma isxilqaamayno inaynu wax qabsanno ma doonayno waxaynu sugaynaa wax hay-adi keentay arrinta keliya oo hadda degaanka baabi-isa lagu watay waxa weeye waa waxa hay-adi keentay inagu waxyaalaha ugu yara aynu qabsan karno xataa isuma xilqaamayno horta inaynu is- inaynu inaynu isxilqaano inagu ta ku xiltaa waxa weeye dadka in la abaabulo ee xoolo dhaqatada iyo dadka kale ee caadiga ah magaalada jooga in la abaabulo oo la dareensiiyo d- dhibaatada iyo xajmiga nabaadguurka dhulka ku dhacay si- si ay u samaystaan ururo iyo dhaqdhaqaaqyo degaan u qareen ah dowladdana ay u saaraan cadaadis inay degaanka wax ka qabato oo ay fal la timaado hadda aan jirin cabdiraxmaan maxamed xaaji radio ergo garowe
barnaamijka midaaraha ayaa inoo soo socda iminka si aan ku hakanno wararkii qiimaha xooluhu shayladaha ay naga soo gaadeen inagoo ku eegeyno shaylada magaalada buuhoorle ee gobolka togdheer waxaana inoo soo diray khadar cawli cismaan
aminka waa weyn todobaatan iyo lixdan iyo sideed iyo lixdan iyo shan bay ku mara iyo isuud u dhexeeyaan isaga bootiska waxa weeye afartan ilaa soddon ilaa soddon iyo shan buu u dhexeeyaa waa nooca labaad ee baatiska
haa arigaa yaryar ee saqiiqa iyo jabjablaha waxa weeye soddon shan iyo labaatan ilaa labaatan buu u dhexeeyaa waa ariga shaqiiqa
iyo iraada gablaha maaragtay baatiska xigeenka waa gartay ariga daadax ee qalliinka ah waa intee
ariga daadaxa wuxuu marayaa lix iyo konton toddoba iyo konton sideed iyo konton ilaa lixdan buu marayaa oo waa riyaha
awaasida weyna heli kari
marka gacanta koowaad waa waa toddobaatan iyada
gacanta koowaad ardiga waa ergili qalaasise waa toddobaatan iyo sida u dhiganta gacanta
jeerka labaadna waa gacanta labaad waa lixdan ilaa toddoba iyo konton gacanta saddexaadna gacanta saddexaad waa konton ilaa iyo sideed iyo afartan ilaa toddoba iyo afartan
bal ka waran dhanka dhaqaalka ariga sagaalkan wuxuu marayaa soddon iyo shan soddon iyo afar soddon iyo toddoba soddon iyo shan baa adiga ugu badan badanaha caanka ah iyo dee ariga caanka ah ee maaragtay aan ariga yar ahay iyo ceesaamaha
xusaamo iyo xayaanka
sax waay waayo bal ka waran dhanka geela ka waran isaga kan qalliinka haddaad eegto
geela qalliinka ahaa waan soo dhex marayno neefka hilib kale ee adag lix boqol weeye waa lix boqol iyo konton lix boqol neefkaigana gacanta labaad
gacanta labaad waxa weye shan boqol shan boqol iyo afartan shan boqol iyo konton weeye gacanta saddexaadna ka saddexaad waa afar boqol iyo lixdan haddeer bahadi sagan baan kala guusanayna okay ka waran awrta yaryar ee iyagana ee qaalmaha iyagana qaarna la qala qaarna la dhoofiyo
hawrta yaryar saddex boqol iyo konton baa u sarreeya
waa saddex boqol iyo konton weeye madaxdoodi ilaa laba boqol iyo siddeetan inta u dhexaysa weeye geela dhaqaalka isaga ka waran hasha dhashay oo kale ama dhalaysa
halka isaga maalin hal baa kala baayacnaanoo kun iyo soddon baa lagu diiday
waa kun kun iyo iyo sod- kun iyo aa, kun iyo soddon doolar baa lagu diiday ilaa inteeda markaa noqo lagu ku iibsan lahay
adigu kun iyo boqol kun baa lagu iibsan
waa hasa dhashay ama dhalaysa
hasa dhashe haa hal hal biska oo jacaad lagu nafadsansan yahay lama eego kun iyo laba boqol iyo siniya hasa caadigeedu waa kun iyo boqol kun
dadka reer guraagan inta badan waxay jecel yihiin inay lahaayaan xoolo aada u fara badan taasoo sarafkooda iyo iyo qoyskeedaba maaragta dhaqaalihiisa ku xiran hase yeeshee marna ma ay u eegaan daacsinka ay u heli karaan xoolaha faraha badan ee deegaanka ay ku noolyihiina marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyin ku yimaada waxaa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysaa deedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badnayba ay dhammaanayaan markaas si taasi aynu u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daacsinkooda inta uu leeyahay iyo xoolaha ku fillaan kara sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacsi u leeyihiin inay iibiyaan oy lacag siisaan lacagtaasi markaa ama ay gasadaan ilo kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ay ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacsi yeelan waayaan ama ay ku badbaadaan xoolihii ama xoolihii hadday ka dhammaadaan marka kale ee xoolihii ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan raadiyo ergo ka dhegaysa mawjada efmka ah ee idaacadda hiiraan weyn ee beledweyne iyo bulo berde maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa hagaag dhegaysta maalin wanaagsan mar kale waa tahay dhegaystayaal waxayna soo socda warbixin ku saabsan degmada qansax dheere ee gobolka baay inkaste bal dhegaystayaasha kuwooda cod ahaan noogu reebay fariimaha
asalaamu calaykum calaykum waraxmata dadka magacay waa saciide maxamuud inuu ku kulmaa waxaa gaxaysin axme cabdisalaam dhahe xagee weeye meesha waca ka socdo idaacad baan ka dhageystay mase waa xagee mise maseriga mase waa dhaqdhaqdhaqda ka socdo mase waa la wareejinaa asalaamu calaykum radio ergo salaamayaa dhammaan shaqaalaha warbaahinta magacaygu waa marwa caamin masar cabdjoogta gobolka galgaduud gaar ahaan xarun goboleedka bartamareeda junuud waxaa qabadna haysataa xagga sinxika suuqa faa'iido ka cabsan maadaama hawada uu ka baxay dhammaan shilinka soomaalida wixii u kala iibsan jiray haddana laysugu codkaran yahay lacagta hawada wax lagu kala iibsado ama doolarka saasay tahay halka doolar shanta doolar tobanka doolar lacagta ka jirta lagama qaato gobolada bartamaha soomaaliya dhammaantood dowladda federaalka waxaanu ka codsanaynaa inay wax ka qabato xaalada ku taagan gaar ahaan bartamaha soomaaliya umahadsantiin radio ergo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal magacaygu waxaa la yidhaha cabdisalaam macali cusmaan waxaan joogaa hiiraan gaar ahaan buulo burte ayaan joogaa marka shalay walaalkay wuxuu inooga shanqariyey beeraha cayayaanka oo ku dhaco markaas qaabkii loogu dadaali lahaa iyo buufintii iyo wixii dadaalkii ahaa ayuu ka hadlay wuxuu noo sheegay geedka oo laleeyahay geed hindiga geedkaas soomaalida waxaan u malaynaa magacyo badan inay u taqaano sida aniga khaasatan ahaan waxaan u garanaa geedkaas inuu yahay geed silaalka magacaasaan u aqaanaa haddii uu yahay geed hindiga geedka uu markaas lagu sheegaa marka walaalkay waxaan weydiinaa oo aan ka codsanaa inuu noo faahfaahiyo taasi beertaas geedkaas loogu tumi lahaa inay caleentiisu tahay in wax kaloo xilli kamida ay yihiin in uu noo sheego oo arrintaas nala faahfaahin oo u baahan nahay qaabka markaas xaanta marka geedka laleeyahay xaanta waxaa la yidhahdaa haddana kan wax lagu buufiyo xaantaas wax lagu buufiyo haddana waxay u baahan tahay sida aan wada ogsannahay haddana dadka ku shaqaysto waxay leeyihiin wax xisaab la yidhaaho oo la yidhaha geedka cc la yidhaha konton cc ama boqol cc jira iyo geedkaas markaas inuu cagaaran yahay oo caleenta inay cagaarato la rabo oo geedka biyaha inay cagaartaan la rabo oo biyahaas markay cagaartaan oo sidaas wax loogu buufina iyo in biyahaas ma aragtay ay isbedelkooda waxba aysan dhibeynin oo waxaa la rabaa in arrintaas ay noo faahfaahiyaan walaaladeen anigoo markaas ka hadlaayo oona salaamayo raadiyo erge dhammaantood arrinkaas oo faahfaahsan qaabkii loogu dadaali lahaa inay noo sheegaan arrinkaas ayaan wax ka weydiinayaa walaaladay waana salaamaya insha allah asalaamu calaykum waa maxamed uga hadalawey waxaa ka jirta cagaar waxaa ka jirta ariga macnaha biyo sugnaa ayna wax masiyo lama arko kama dhisna ayada nooma yimaadeen waxaan codsananaa in hayado iyo wax noo yimaadeen ariga iyo waa markaan waa badarsiin waxaan doonaynaa in hayado naloo soo diro saasi masiyo salaamu calaykum intaasaan lakumaa kuwaas waxay ahaayeen dhegaystayaasha codadkooda noo duubay fadlan haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato fadlan noogu duub codkaaga lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban ama laba kun iyo laba iyo toban halkaad nagala socotaana waa raadiyaha ergo iminkana haddaan aadna xaggaas iyo degmada qansax dheere ee gobolka baay xarumo caafimaad oo halkaas laga hirgeliyey ayaa keenay inay soo ladnaato xaaladda nafaqadarro ee ka jirtay degmadaas oo iyadu go-doon ku jirtay sanado badan waryaheena gobolka baay muxiidiin xusni ayaana warbixintan inoo soo diray cibaado maxamed caddow qoyskeeda waa toddoba ruux laba ruux caruurteeda ayaa ka helaya adeegyo dhinaca nafaqaynta ah xarunta caafimaad ee ku taala qansax dheere cibaado oo ahayd beeraley waxay kasoo barakacday duleedka degmada qansax dheere iyadoo aan waxba beeran laba sano oo isxigay waxayna barakac ahayd sanad iyo barkii lasoo dhaafay cibaado labadeeda caruurta ah waxay ka mid yihiin saddex kun boqol iyo afartan qof oo adeegyo nafaqeyna ka hela saddex xarumo caafimaad oo bishii ogosta ee sanadii tagtay laga hirgeliyey qansax dheere deegaanadan oo ahayd halka ugu daran ee nafaqadarada ugu badani gobolada koonfur galbeed ay ka jirto sida uu sheegayo iskuduwaha caafimaadka iyo nafaqaynta degmada xasan xuseen xasan cibaado waxay miis yar oo qudaar aan badnayn ay ku iibisaan gudaha suuqa qansax dheere si meel maalmeedka ilmaheeda ay ugu soo saarto ayna ka hesho wax hal waqti ay cunaan xarumahan caafimaad ayaa bixiya boores caano buskut iyo malmalaato nafaqaysan oo lagu talagalay in lagula tacaalo nafaqadarada xasan oo mas-uul ka ah xarumaha ayaa sheegay in dadka ay hadda siiyaan nafaqaynta laba kun iyo afar boqol oo ay ka mid yihiin caruur wuxuu intaa ku daray inaysan xarumuhu lahayn goobo la jiifiyo bukaanada u baahan jiifinta ayna taasi beddelkeeda u gudbiyaan baydhabo iyagoo labadii toddobaada u dambeeyey diyaarad u saaray toddoba caruur ah oo xaaladeeda daran tahay
ama deegaanka ama degmada inkastoo weli nafaqodarrida jirto ayuu sheegay in markii xarumaha la furay ay bishii qaabilayeen dad ka badan kun haddase arrintu hoos u soo dhacday oo saddex boqol oo qof oo cusub ay qaabilaan bishii sida uu sheegayay agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed isxaaq maxamuud bursal bulshada degmada qasax dheere oo ku tiirsan tacabka beeraha iyo xoolaha ayaa roob la-aan laba sano oo isxigay ku keentay inay ka baaba'do nolosha taasoo keentay inay laba kun iyo shan boqol oo qoys ay barakaca ku soo noqdaan gudaha magaalada waxaana haysata magaalada go-daan ay ka xiran yihiin jibadku arrimahaasi oo adkeeyey helitaanka cunno ku filan weli waxaa ii muuqataa in nafaqdaradii ay jirto laakiin marka laga soo qaado dadka ama sagaal boqoloo qofood ilaa iyo kun qofood inta u dhexaysay haddii maanta ay marayso saddex boqol waxay la mid tahay saddex boqol marka la fiiriyo tiro badan waa laakiin marka la fiiriyo backgroundkii hore sagaalkii boqol ilaa iyo kunkii inta u dhexaysay marka la fiiriyo waxay noqonaysaa nafaqdaro runtii boqolkiiba toddobaatan la dhimay isla mar ahaantiina hadda aan ka shaqaynayno in weliba soddonkii ama heerkii soddonkii in weli aan hoos u dhigno ilaa ila gaaro in dadkii xaladii noloshii caadiga ay soo geli karaan oo runtii nafaqdarada sacadiyo xaaji xasan oo ka mid ah hoyooyinka degmada qansax dheere oo xarumahan ka hor nafaqadaro kaga dhacday sideed caruur oo ay dhashay ayaa sheegtay in xarumahan ka hor goobta keliya ay daawo ay ka heli jireen ay ahayd farmisiye haddii ay lacag haysato ay ka iibsato dawada ay u baahan tahay caafimaadkooda kuwa rumaane ilaahay aa ku nicmiye iyo mahadnaynade marka eeg iyadana koor caafimaadka iyo daawooyinka isaga nafaqadarrada eeda haddaan dabanka qabni inkastoo jirkaanan hurimaayo inladhawaxa marnan anaa insaada kusi dan yarinaya umbeerana adigoowa caafimaadka eeg iyada meelaraay larurumanka horinka eeg eeg eeg eeg markasi sheedahayn iyo macnaa goobo ciyaalka xanuunsan daawoonka helahayn un daawaha ku qaadadahayn nafaqi baanbalidhaan ku qaadahayna kuteeda naada baaris macnaa nanki nafaq yaraan ku qaadadahay adawayka waaka shaqsi ahaantay an hadee hadana kusiiqa danilka nafaqa yar macnaa beeba inka qormaysi qaar baanbaley inkaadadahay shaqsi oo waragaasa inay dhafar inay amal baanbaleylika qaaday nafaqa yar ma la aadiyo saas oo kale nafaqa yarayaan boor eediyeeda markaasi buwaahe nafaqa yarana anjarti daawo la-aan anjarti eemijiri anjarti he markalanki awalda wal farmisi wal kuwa helawlan ku kale isku qabri yariyo sidiisa meel dharaay iyo caafimaad daridii isku qabi roobkii deyrta oo ku yaraa degmada oo keenay inaan beerihii la tacban iyo weliba wadooyinka oo xiran ayaa weli kusii haya dadka ku nool degmada qansax dheere inay ku adkaato helista raashin ku filan oo ay cunaan agaasimaha wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed isxaaq maxamuud mursal ayaa sheegay in qansax dheere ay ahayd halka ugu daran goboladaas oo nafaqadarada ugu darani ay ka jirtay tan iyo abaartii labada kun iyo lix iyo tobankii kelima ahayn nafaqada laakiin waxaa ka mid ahay in runtii adeeg xoogana dhinaca caafimaadka hooyada dhalaankana aan siinaynay markaan ka hadlayno wasaaradda waxyaalaha sida gaarka is ugu hayso waxaa kamid ah hooyada iyo dhalaanka waana runtii hooyooyinka xilliga dhalmada ku jira shan iyo toban ilaa afartan iyo sagaal sano inta udhexaysa in la gaarsiiyo adeega caafimaadka xarunta caafimaadka waxay qaabisaa intaasoo maamo oo runtii xilliga dhalmada ku jirto caawimaad dhanka dawada la siiyo xitaa qaarkood la siiyo nafaqada qaarkood loo sameeyo dhalnimo oo runtii xaruntii ku dhalaan si loo helo xirfadle caafimaad oo runtii ka qayb gala dhalmadii si maamadan haddii halis uu jirto aanan ugu dhiman waxaa jirto waxyaaba yaryaroo fududoo basiid oo hooyooyinka ay u dhiman jireen sababtan waxay ahayd maamooyin oo yiraahdo t b s amase umulis dhaqmeedyo oo runtii joogay xarumihii aanan aqoon u lahayn hadda wasaaraddii waxay u sameysay shaqaalihi caafimaad tababaro ay u sameysay waxay u sameysay runtii in dib loo xoojiyo wixii oo shuruuc la mari jiray mase policieski jiray in la xoojiyo in shaqaalihii ay isticmaali karaan in dawooyinkii iyo runtii sharcigii loo rabay la mariyo wuxuu sheegay in hadda ay qorsheynayaan inay geeyaan xarumahaas sariiro ayna ka shaqaynayaan magaalooyinka kale oo iyana go-doonsan sidii adeegyo ay ugu hergelin lahaayeen mudin xusni raadiyaha ergo baydhabo
Thank you.
waa tahay dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeeni beeraha waris maxamed ayaa isku soo gubariday
wacan dhegeyste kusoo dhowow barnaamijka beeraha oo maanta aynu kusoo qaadanayno dalagyo ka khasaaray beeraleyda gobolka nugaal kadib markii uu baaqday roobkii dayrta iyo sidoo kale qodobkii talada khabiirka barnaamijka waxaa kula socodsiinaysa maanta anigoo ah welis maxamed beeraleyda cuntada beerta ee deegaano ka tirsan daroowe oo gobolka nugaal ah ayaa ku hungoobay dalagyadii ay sugayeen inay usoo dhashaan xilligii roobka dayrta oo baaqday darteed afar iyo toddobaatan beerood uu ka fadhiyay dhul shan iyo labaatan askar ah ayay bishii agosto ku rideen dalagyo isugu jira digir galley iyo haruur haddaba sida dalagyadaasi ay uga qasaareen iyo waxyeelada soo gaartay beeraleydaasi waxaan ka wareysanay xasan yuusuf kaasi oo ah guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada beeraleyda ee nugaal waxaana wareystay wariyaha raadiyo ergo ee magaalada garowe cabdiraxmaan maxamed xaaji horta intii dhowaanahay oo dadku uu raashinka ka waashay raashin ka dhacay baan sheegay dibadaha laga keeno waxaa lagu talagalay in raashin aynu leenahay inagu beerano sida haruurka galeyda digirta taasaa lagu talagalay laakiin hadda muddo laba sano laga joogo waxaanu ku talagalnay nugaal inay noqoto cunto keliya hadda beertan aynu dhex qabno waxaa geedmirood ku yaal geedmiroodkaas koortii maaragtay roobkii la waayey oo la waayey ila waa la beeri waxaa lagu beeri lahaa cuntadii ayaa maaragtay geedmiroodkaa la iska beertay marka raashinka waa lagu talagalay waa lagu talagalay in dhoweyto oo waxaa lagu talagalay in maaragtay aan meel kale raashin uga helo anigu horta bishaan aynu ku jirro sanadka bilowdii january kowdeedii baa waxaa laga qaaday siminaar meesha la yidhaahdo balcad siminaarkaasi wuxuu ku saabsanaa keliya dowlad goboleed kasta inay cuntadeeda la soo baxda intaasuu ahaa moogtay dowlad goboleed kasta raashin marka anigu maalintaa intaan ka imiyo ka damaysay waxaan ku dadaalayay in aan raashin la beero sida aad maaragtay sidii cunto loo heli lahaa wasiir dara dee waxaa naga dhacay roobka laakiin guji waxaa jiray dadaallo aad samayseen oo beeralaydu ilaa qiyaastii lixdameeyo beerood ayaa lagu talagalay oo wuxuun beera cuntada ah laga sameeyey arrintaas iyada bal naga waran maasha allah arrintaas way jirtay saasoo kale roobku waa yaraa ama roob saasi ma diin laakiin xoogaa aan badnayn xoogaagaas weli waa lagu ladan yahay oo raashinkii dad badan baa cuni jiray anigaan kula hadlay hadda weli waa ii yaal raashinkii aan waagaa goostay oo isagaan cuna habeenkii maasha allah marka saasi waa jiray lixdankaa beerood ilaa soddon beerood in ku dhow ama afartan beerood baa laga goostay raashin marka roobka iyo baa laga faa'iidaystay iyo dabcan iyo biyaha kale ee maaragtay dabcan soolarka ee xeelaa lamidka
roobka horta badan in roobka lagu beerto baa cuntada fiicanta raashinkaan la beeranayo hadda meeshaanaynu fadhino laba iyo labaatanaad baa la yidhahdaa meel hadda inoo sida dhowr kilomitir ilaa cabdiga iga badhiyo ilaa shan kilomitir waa sax oo kor ah ilaa meesha u hooseysa cabdullahi ka hooseysa raashin baa lagu beeraa korkii dhulka biyo yimaadaan uu doogsado raashin keliya baa lagu beera wax kale laguma beero beerta cabdullaahi iyo beertan cabdulqaadir baa ka jirta wax maaragtay waxyaalo kale lagu beero marka waxayna ku fiican tahay shaygii la geso wax kastoo cunto oo lagu abuuro maasha alla waxay noqonayaan waxaa la adagoo la maqal beerta kan diyaargarowgu ma ka ballaarnaa sidii guryi hore waa ka ballaarnaayo waxaa jirtay qole la yidhaahdo kaalo hayad la yidhaahdo kaalo oo maaragtay garowo degan baa waxay noogu deeqeen shan iyo labaatan higtar shan iyo labaatan higtar in cunto lagu beero ama bar lagu beero shan iyo labaatankii higtar waa la jeliyey shan iyo labaatankii higtar waa la beeray laakiin haddii roob baa loogu tago bar roob ma soo dhaafay imise beerood bay u qaybsanayeen shan iyo labaatanka higtar shan iyo labaatanka higtar waxay noqdeen toddobaatan iyo aan ka dhignay afar beerood meelaha ay ku kala yaalaan waxa waa kiba gali iyo halkaan aynu hadda fadhino waa isla kiba gali meel kale kuma yaalo intaas watay waxyaalaha la rabo in la beero roobka la rabo in looga faa'iidaysto maxay ka koobnaay waxay ka koobnaay cuntada raashinka waxaa u badnaa haruur halkan moogta haruurka aada ugu fiican tahay ama haruur ama masego waxa qof walba ama moordi qofba siba u yaqaan iyo galley iyo digir intaas iyo qari waxay iga warantaa goorma la jebiyey diyaargarowgu goormu bilowday wuxuu bilowday xilligii roobka la filaayey oo waxaa la filaayey in ay dayri da-do xilligii dayrta inay da-do marka xilligaas baa loogu talagalay ka hor intaan dayrta diin in la beero kabacdina roobkuu ku qabto kabacdina ay soo ba xataa raashinkii waa ku jiraa oo waa lagu guray laakiin haddee roo ma qaban ma inoo sheegi karaysaa qaabkay u kala soconaayeen imisa galley ahayd imisa haruur ahayd imisa digir ahayd dabcan dhinacyadaa kale haddayna ka eeg ma kala soo soconayn horta sida rutii oo beerna lama odhan beertani waa galley tani waa haruur tani waa digir lama odhan waa qof walba raashin baa laga rabaa baa layi marka qof waliba horta badarka ama misagada waa u badan laakiin gallaydu way way saa uma badnayn sababtoo ah gallaydu biyay hortaa hadhow goortay soo baxda kabacdi biyay saa dunsa marka haruurka bahalka haruurka laakiin bari hadday taabato biyadana saama rabo iyo digirta labadaas biyadana saama rabaan dhaqaale noocee baa baa maaragtay beeraleyda ka helaan cuntada see wax soo saarkaasi beeraleyda u caawiyaa dhinaca dhaqalaha haddii lama xisaabi karo mar haddii ay siday tahay ay u baxdo waxaa laga helaa cuntada ka sokow oo beeralaydu ilaa kayd bay dhigtaan oo cuntay dhigtaan nin waliba oo raasinkaas u baxo laakiin hadda waa la iibsanayaa oo suuqaad geenaysa oo kiiska ama xoogaaga maarata kiiska haruurka ah waxaad siisanaysaa konton doolar markay u yar tahay dadkuna waa jecelya sida runtiiya oo fikirkiiba marka intee kiis oo kale ayaa kasoo bixi kara marka la qiyaaso haddii beeralayda ay yaqaanaan galleyda toddobaatan kintaal haruurkuna waa kasii badan ilaa boqol kintaal kintaal waa laba boqol oo kiis marka beeralayda diyaargarowga ay bilaabeen oo loo keliya dhulka waa bishe sideedaa sagaalaan xilliga haa beeralayda sanadka maxay filayeen marka bal haddaad si guud u qiyaas dhinaca cuntada sanadkan waxaan filaynin in intay ka badato maaragtay nugaal raasinka ka soo baxa intuu ka bato in aanu meelaha kale u iibgeyno taasaan filaynin sida runtii caqabadaha marka caqabadaha caqabadaha een hadda jiraahay maxay yihiin oo beeraleyda haysta oo dhinaca cuntada markaan ka eegno wallaahi caqabad kale anu garanayo roob la-aanta weeye dhulkii waxaa lagu naan ay maaragtay imtixaan ku noqday abaar abaar joogto ah ilaa abaartii la odhan jiray sima oo soomaaliya oo dhan ka dhacday hadda maanta maaha maaha nugaal keliya ama maaha soomaaliya keliya waxaa leeyahay puntland keliya soomaaliya oo dhan bay ka dhacday hadda geelashii halka ka tegey caynabaa lagu sheegay waxna kuma haystaan baa maanta leelaha marka waa abaar baa jirta oo joogto ah taasaa dhibka keenaysa caqabaduna wuxuuna waa taa dhulkan hadda marka la jebiyey oo diyaarsan maxaa hadda qabsigiisu yahay ma wax la doonayaa in roobka google la sugo mise qorshe kale ayay beeralaydu u samaysteen wallaahi horta biyo la-aan baa biyuhu waa yar yihiin qofkii maaragtay isagu haysta riig waxaa laga baqaa dhulkii uu diyaarsado abuuray inuu biyo ku sugo dabadeedna wax uga soo baxaa waa dhici kartaa moogta marka laakiin dadkii aan biyaha haysan sideedoo kale waxaan sugaynaa raxmad ilaahay
qaybta labaad ee barnaamijka beeraha haddii aynu eegnana iyada oo mardow la filayo in beeraleyda soomaaliyeed ay goostaan beerihii ay abuurteen ama tacbadeen xilligii uu curtay waqti roobaadkii dayrta ee oktoobar ayaa xubinka khabiirka ee barnaamijka tacab waxaan ku soo qaadanaynaa maanta waxyaabaha ay tahay in ay beeraleyda soomaalidu ay sameeyaan si ay u ogaadaan qiimaha ay dalagyadu ka marayaan suuqa inta aysanba beeraleydu dalagyadooda suuq geelin waxaan wax ka weydiinay aamine cusmaan oo ka tirsan hay-adda beeraleyda soomaaliyeed ee saad loo soo gaabiyo marka suuqa loo soo wada ataalena suuqa marka loo soo wado waxyaaba badana saameeyaa jiro waxyaaba ugu horeysa maysato qofkii waxa suuqa geystaan horta ma haysan karaa gaadiidkii waqtigii suuq geynahaa haddii gaadiidkii haysto waa u fiican tahay waa macsan haddana waxaa meesha ku jiro caqabad ah haddana wadooyinkii qof kiilo fog jooga laga yaabaa gaari inayna u geli karin inay dameer kusoo qaado hooyadii ama madaxeeda kusoo qaado wadooyinka inay jajaban yihiin waa naqaanaa kubaarta dadka soo saaro babaayaa soo qaadaysa saxaarada kusoo sugaya wadadii dagdagkii babaayiga waa kaa baabacaya yaanyadu waxaa laga yaabaa inay daadato yani caqabo badana iska jiro dadka qaar wadooyinka roobabaa ka jiro oo wax soo saarkooda qaar mararka qaar waxaa iskaga dhaafaa roobo suuka daraadeed roobaa wadadii ay yani suuqa inay geysa waayo hooy yaayo soo saarta ama qudaar soo saarta sidii ku dayacmato ama galley soo saartoodna inay iska keegisida markaas lacagta u baahan ay ku kasbanaato oo meel kaleetood ay iska dhigto yani si guud markii loo fiiriyo waxaa saameynaya wadooyinkii iyo baabuurtii qalabkii waxay isticmaali lahayn waxyaabaha saameynta kalehay ka mid tahay keedintoodii marka horse wax u keedinayaan oo hab fiican ahaynin caqabaday ku leedahay waxaa intaas dheer waa naqaanaa marka wax la keedinayo waxyaabo kala duwanaa kasoo qaadanaa keedin marka xasuusanaa waxaa doonaysa dhan saale galleydo kaleetood iyo masagada iyo waxaas waa ka badbaadnaa iyo xusinta iyo maxaa la dhahaa habuubka inta badan loorraa lagu subaa loorkaas waa lagu soo qaadaa iyaga naftirkooda mid leer iska jeexana arkeeda marka xamaal la horaayo lagu tahriiba meel la daadanayo wax badan ayaa arkaa marka wax ugu weyn oo dhibaato dadka haysta waxaa waa qudaarta qudaarta yaanya waxaa lagu soo ridayaa yaanyadii kanabiyaa lagu soo subaa saxaarado babaayga saxaaradaa lagu soo subayaa hiisooyin la geeyey maxaa dhahaa lagu soo subaa qaarkood qaar saxaarada caad oo ayaaxa dhisanaa lagu subaa yani hab ku haboon ma ahan inuu wada dheer oo soo galo tusaale qofkii meel fog ka keenaayo ama suuqiisa xamar yahay oo sabeelaha hoos mees ugu shisheeso ka keenaayo oo suuqiisa xamar yahay way dhib badan tahay ama ka keenaayo dhulkan dhankan kale sabeelaha dhexe inta badan labada gobol oo meel wax nooga soo galaya marka hadda muqdisho la joogo way dhib badan tahay inuu ku keeno so waa ka jajabeysaa waa ka burbureysaa mana hab ku haboon oo fiican dad oo lasoo nadiifiyo oo lasoo qaabeeyo oo wax ku haboon ama caayad ama wax loo sameeyo bokisyo lagu xiro ama siminjeero adduunka sida casriga hadda wax loo loo qaado waxaa waaye wixii qudaar iyo halaabayo kaleetood waxaa lagu ridaa geed sijeero baabuur wata oo dhisan qudaarta lagu soo qaado iyadoo nadiif ah cagaarkoo kaleetood koostadii iyo bedelkii ansalaatada lasoo nadiifiyo lasoo dhaqo lasoo diyaariyo iyagoo nadiif oo diyaarsan oo baco ku xiran lasoo qaado beerta laga soo qaado suuqa la keeno hadda qiimihiisuna qiimo fiican kii hore ka fiican kuu goynaya khasaaro badan wadada kala kulmi lahayd iyo jigsigkii iyo dhibaatooyinka ugu dhici lahaay oo dhan waa ka badbaadaysa marka sidib marka ka hadleen suuqgeynta waxaa waaye waxyaabaha ugu dhibka badan ee dadka ee la kulmaan marka u nimaano suuqa warbixinta suuqa dadka beeraleyda ku heli karaan sida caadiga hadda xaaladda in la joogo dadka beeraleyda iyaga dhexdooda isbaraysto yani marka hore waxay go-aan ku gaaraan wax ay beerayaan suuqgeynta marka laga hadlaayo suuqa informationka ama warbixinta suuqa laga helaayo waxaa la rabaa marka hore qofka beerle inuu raadiyo intuuna wax beeran ka hor maxaa yeelay qofka hadduu rabin yahay inuu hadduu iska beerto mushkiladay noqonaysaa asan ka warheyni suuqa wixii dhici doon sidii beerle waxay sameeyeen xilli gugoo kaleetood haddii laga baxo oo intaan la dini guga jilaalka qaleelka jiro waxay ogyihiin yaanyada waa qaalowda waxay sameynayaan xilligaas ba okay xilligaas yoti waxaa sameynayna waxaa beereynaa yaanyo inta badan beerle yaanyo ay beerayaan yaanyada markay wada beeraan dadka beerle dhan isla beeraan suuqa waa la wada keenaa haddana isla wada dhacee isla wada jabay qofka beerle waa waa i karsama ma dhigi karo meelma dhigan karo wuxuu uqasbaya inuu gado lagu wada qasaa laakiin haddii qofka beerleyda oo wax beeraayo oo information ama yani warbixin fiican suuqa ka haysto oo ogyaa xilligan xilliga dadka yaanyada beeranayeen inuu yahay ama xilligan xilli yani yaanyada la wada beertay asiga waxaa rabaa inuu ka fakaro wax kale badiil ah oo suuq kabar hawdha bacerkoo yahay suuq bacerkuu ku yahay intaasna waxaa noogu dhan barnaamijka tacab oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayo anigoo ah warki maxamed dhegeysto haddii aad jeclaan lahayd in aad nala wadaagto xaalad ka jirta deegaankaaga ama aad tahay beeraley oo aad jeclaan lahayd in talo lagaa siiyo habka beerashada iyo waxyaabo kale oo beertaada la xiriira waxaad codkaaga noogu reebi kartaa lambarka fariimaha gaaban ee laba kun laba iyo toban dib ayaynu kuu soo wici doonaa barnaamijka tacabna halkaas aynoo joogo intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhagaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah f m yada dalka iyo darka aynu ku leenahay internetka ee radio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeena kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada